الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم إمام الحنفاء وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا وبعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا زدنا علما والحمد لله على كل حال waa xadiidka kun iyo laba boqol iyo sideed iyo lixdan ee ka mida baabka kitaab uljaamic baab ulbiri wasila baabka tilmaamaya samafalka iyo xidhiidhinta dadka xaqa leh wacan cabdillaahi bni camr bni caas radia allahu canhuma can inabiy sala allahu alayhi wasalama qaal wuxuu leeyay nebigu rida allahi ilaahay raali noqoshihiisu fii rida alwaalidayni labada waalid raali noqoshahoodu ku jiraan wa sukd allah ilaahay cadhadiisuna fii sukdi alwaalidayn labada waalid cadhadooda ayay ku jirtaa cadhada allena akhrajahu tirmidi wasaxaahu bnu xibaan waalxaakim xadiidku waa saxiix xadiidkaasi waxa uu tilmaamaya marka labada waalid qofka ay dhaleen ay ka raalli yihiin ilaahay baa ka raalliya markay u cadhoodaanna ama midkooda u cadhoodana ilaahay baa u cadhooday islaamku wuxuu u tixgeliyay markaa labada waalid samafalkoodii inuu yahay arrin diin ah oo cibaado ah ehelkii kugu dhowaana waad u samafalaysaa arrin diin iyahoo wanaagsanna waad la imanaysaa xaq ka weyn oo cidi bixin lahayd xaqaa ma jiraba ilaahay raali noqoshihiisi iyo labadii ku dhalay raali noqoshoodi baa la isku xidhayaa sidaa darteed baa qofkii diin iyo iimaan iyo damiir lihi dee halkaasu ka duulaya waaya waxa aayad xadiidku uu tusiyey labada waalid xaqooda oo aada u weyn maadaama ilaahay xaqiisii uu ku xidhiidhiyey markuu qur-aanka sheegay an ishkur lii waliwaaliday aniga ii mahadnaqiyo labadii ku dhalay waqadaa rabbuka wuxuu ilaahay go-aamiyey anlaa tacbuduu ilaa iyaahu isaga mooydeeda cid kala caabudin wabilwaalidayni ixsaana wa an tuxsinuu bilwaalidayni ixsaana labadii idin dhalayna inaa u samafashaan waxaa kalaynu ka faa'iidaysanay in caaq lagu noodo labadii waalid inay xaaraanta dembiyaasha waaweynna ka mid tahay nebigu waxau ihi raqima anfun uma raqima anfun uma raqima anfun man adraka abawayhi cinda alkibar axaduhumaa aw kilaahumaa falam yadkul iljanna allaha duleeyo allaha duleeyo allaha duleeyo qofka labadii dhalay intuu soo gaadhay aan sababtooda jannada ku gelin waa habaar nebi waxaa kaloo la weydiiyey nebiga camal oo dhan muxuu ilaahay ugu jeceli wuxuu ku jawaabay salaada oo waktigeeda u horeeya laga tukado oo laga harsaamin maxaa ku xiga haddii la weydiiyeyna labada waalid u samafalkooda maxaa ku xiga haddii la weydiiyeyna jihaadka ilaahay jidkiisa xaqaa lagu dagaalamay haddii jihaadkii aanu fardulcayn ahayna fardulkifaaye uu yahay waa in labadii waalidu ka furiyala xaqooda dadka kale jihaadka ha u baxeena nin baa nebiga u yimid oo wuxuu yihi colkii baan doonaya inaan u baxo ciidankaan raacayaa baxaya miyaad leedahay buu ihi axayin waalidaadk labadii ku dhalay miyay nool yihin haa buuhi way nool yihin markaa nebigu wuxuu ku yihi fafiihimaa fajaahid iyagun la dagaalan hadaba fafiihimaa fajaahid iyaga un ku jihaad samafalkooda inaad u samafasho halkaa ka soo jihaadna iyadoo arrin weyn wey arrin weyn waayo mar kale xadiidkii saxiixaynka ku sugnaa wuxuu yihi alaa unabi'ukum biakbari alkabaa'ir alshraaku biاllahi wa cuquuqu lwaalidayn dunuubta u waaweyn maydin sheegaa labada akbar lkabaa'ir waxaa ka mida shirkiga iyo labada waalid oo caa lagu noqdo halkaa waxaad ka arkaysaa labada waalid xaqaa waxaa laga helayaa markuu qofku maalgelin ku sameeyo ilmihiisa ee marka hore khayrka uu ku maalgeliyey isagu aqoon iyo iimaan iyo aadaab iyo tarbiyad fiican uu soo siiyo markuu xaqooda ka soo baxo waxaa la rajaynayaa inuu xaqiisa ka helo laakiin waxa xusid mudan aynu ku lifaaqi lahayn intaa hore labada waalid waxaa loogu samafalayaa waa marka ay faraan wixii diin iyo dadnimada ku wanaagsan diin iyo dunya wixii ku fiican hadday laakiin wax diinta ku xun iyo dhaqanko fiicnayno sharcigu diiday ku faraan iyagana lagama yeelayo oriduna ninkeeda kama yeelayso raciyaduna madaxda kama yeelayso inama daacatu fi lmacruuf wey waxa layska aqbalaa waxa laysku aeeca wixii macruuf wain jahadaaka calaa an tushrika bi maa laysa laka bihi cilmun falaa tuichuma hataad ila caabud ay ku idhaahdaan ilaahay ila caabud wax liito sanama ha yeelin baa ilahay xadiidkii nebigu wuxuu ku uhi laa daacata limakhluuqi fii macsiyati lkhaaliq wax ilaahay lagu caasiyayo cidna laga aqbali maayo intaasun baa muhiima laakiin wixii iska mubaaxa iyo wixii iska caadiya weeye sidaa daraaddeed baa culimada qaarkood waxay leeyihin haddii gabadho xaaskaaga inaad iska furto hooyadaa ay ku farto lagama aqbalayo laa yaxilu lahu an yualiqaha bal calayhi an yubiraha walaysa tadiiqu imra'atihi min biriha sideeda kalan baa loogu subafali laakin de hadday islaantaana kusoo duusho xaaskaaga hooyo oo isla wartan fur wax sababa ina aanay jirin lagama aqbalayo waayo samafalkeeda kuma jiro de inay reer burburiso samafal maaha waa shaqo shaydaan reer la burburiyo la kala diraa waa shaqasha shaqo shaydaan baa la idhaha ee samafal maaha iyadu markaa biri u sameeye marka la yidhi wixii ma macsiya laguma aqbalayo oo sawkii cumar ba inankiisii iska furiiray oride uu furay waaya dee cumar wuxuu ku ogaa wuxuu ku yidhi kufru ina cumar nin sahlan maahayn khaliifkii dadka muslimiinta buu ahay وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نبgu وxu hi والذي نفسي بيdي waxaan ku dhaartay ilaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtee laa yuؤminu أxadكم midkiin imaan yeelan maayo xataa yuxiba لijaari jeer oo ologiisa uu la jeclaado ama dadka ka agdhow xagga xaafada maa yuxibu linafsihi wuxuu naftiisa la jecelay متafq عalayh xaqu ljaar waa jaarkiibaa xadiidkana wuxuu tilmaamay cidda loo sabafalaya waxaa ku jira jaar waa dadkii kuugu dhawaa islaamku dadkan kuugu dhow wuxuu had iyo jeer dardaaranka ugu badinaya isaseegooduna wuu badan yahay marka waa xaydhayntii la xaydhaynayo meel kastoo wareegta gaariga ama wixii wareegaya xaydhaa loo badiya haddii kale qaraac bay keenaysaa way kala go-aysa marka labada isqaba iyo labada isdala iyo labada jaarka iyo labada isxukuma iyo waxaasoo dhan aad bay nusuustu dardaaranka u badinaysa waa xaydhi iyo rushayntii in samafalka samafalka samafalka markay dadku sidan heerkan u og yihiin dulqaadasha imanaysa nebigu wuxuu ihi malakul jibriil aad buu igu adkeeyey dardaaranka jaarka war jaarka war jaarka war jaarka malkaasaan mooday buui inuu dhaxalkan wax ka siinayo mar kale nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka ilaahay iyo aakhiro rumeeyey jaarkiisa ha hagaajiyo jaarkuna de halkay soomaalidu eedayba labadii ama muslimkuba dee labadii xad ku jaari way islaynayaan labadii qabiile isxiga waa kuwa dadka isugu neceb labada xaafadood bilayskii baa ku xiiqay labadii meel sharkad noqday ilaa man casamahu llah isku xiiqe waay marka jaarka jaarka jaarka waljaari bilqurba waljaari junub jaarka dhow iyo ka dheer labadaba waa daacaadkiiyo sabafalkay ka mid tahy marka waxaad naftaada la jecesha ee hanuuna ee cibaadaa ee cilmiya ee maxaan ku idhahdaa adduunyo kuu korodhaye isna la jeclo inuu helo ilaa haddii wax kastoo ka maqan adna wuu kaa maqan yahi wax kasta oo jaarkaaga aada la dheer tahay ishuunbuu kugu godayaa si unbaa ay isula dhiban marka inuu diin iyo dunyada kaa asturnaado aday dan kuu tahayba marka la jeclo inuu ilahay isa ka asturo jaarkan la sheegaya waa caam waa jaarkii muslimkaha kii gaalkaha kii faasiqaha kii sadiiqaha kii cadowgaha kii qariibkaha anaa gaal iyo islaam mid cibaadaysta iyo mid kale mid kuu dhow iyo mid kaa dheer intaba dadkii isku deegaanina waa wada jaar magaaladan oo kale imika waa jaar uma laa yujaawiruunaka fiiha ilaa qaliila madiina jaarkugulamay noqdeen baa laleeyahy madiina dee waa magaalo weyn marka haddana jaarkugulamay ahaadeen baa laleeyahy marka mid waliba dee ka islaamkaana xaq waa la siinaya ka gaalkaana xaqu leeyahay mid walba xaqiisubaa la siinaya oo adiga arkay oo xaquuqdan aynu ka waramayna aaya nusuustan ay xusayso aayada iyo axaadiista dee dadkaan diiniyeynaan lahayn ma yaqaanaa a laga yaabaa qofkan jaarkiisa inaanu aqoonba meesha uxusoo hoydaba qof ama weligiiba aanu aragba isku dayinba inuu xaggooda eego waa inuu qofku u sabafalo haddii aanu u samafalayninna waa inuu dhibka ka dayso wallahi laa yuumin man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iq iimaan male qofka aan jaarkiisu sharkiisa ka nabadgelin ama wax ku tar ama nabadgelin labada mid meel loo dhaafla karmi وعن بن مسعوuد رضي الله عنه قال سألت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgaan weydiiyey bui أyu dmb أcظم dmbigeebaa weyn bal iska ilaaliye qaala markaa نbigu waxau hi أn تجcلa للaahi midا inaad ilaahay u yeesho wax lala caabudo صنم iyo wax kalaba midigu waa شharيiك iyo masiil wax lala caabudo inaad ilaahay berber gelisaa u liidato wahuwa khalaqak isagoo isagu ku abuuran mudnaynba oon ku habboonayn in wax la barbar dhigo qultu uma ayu waxaan kuuhi ui bal ku xigsiika ku xigana balaayada kale ku xig aan iska ilaaliya qaala wuxu uhi an taqtula waladak inaad ilmahaaga disho ama ifka ku dil ama uurka ku dil labaduba waa isku mid ta intay sina xaaraana ku dhacday haddana ilmihii dishay halkan unbay soo gelaysa laba balaayo qofna way dishay sinana way ku dhacday an taqtula waladak waana cabsimo iyo bakaylnimo weyn weyn khashyata an yaakula macak adigoo ka cabsanaya inuu wax kula cuno qultu uma ayu maxaa ku sii xiga qaala nebigu waxau hi an tuzaaniya inaad ka sinaysatood wax ka daydo xaliilaka jaarig jaarkaaga ka u xalaasha ah oorihiisa xalaasha u ah ee adiga kaa xaaraansan inaad u dhukusto dabeetana sida aad kaga soo sinaysato liiska xaaraanaha u weyn ku dar xadiidkaas saddexdaa balaayo dembiyada waaweyn abuu xusamido waa gaalnimadii akbaru lkabaa'ir ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru ma duna dalika liman yashaa ina aladiina kafaruu min ahli lkitaabi walmushrikiina fii naari jahannama khaalidiina fiiha ulaaika hum sharu lbariya khalqigaan abuuray oo dhan waxa u balaayo badan buu lahay ka cid aan aniga ahayn caabud cid aan ilahay ahayn caabud arrinta labaad waxa weeye hunguri xumo daraaddeed hadduu qof dadkiisa u laayo oo dhaa kuwa waxaynu siin lahayn uu yar yahay markaa inaga socotiin walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaa naxnu narsuquhum waiyaakum ina qatlahum kaana khaطan kabiira ubadkiina hallayninna idinkoo faqri ka cabsanaya annagaa idin raashibayna iyaga iyo idinkaba dilkoodu waa dembi weyn xariilatuljaah waa jaarka qofka aad tihiin caarkiisa maatidiisa dumarkiisa walaa taqrabu zinaa inahu kaana faaxishata wasaaa sabiila sababtu waxa weeye way sii khatar badanta waxa yar tuhmaadii waxa uu qofkii uga faaidaysan karayaa si khatar ah si khatara buu uga faaidaysan karayaaoo de waa laba aqaloo isku naban ama gurigaabay ku wada jiraan ama waa dee jaarun dee si uun baa dadkuna isaga agdhow yahay marka dee la mid maaha qofka meel ka imanaya ee qariiba iyo kan ku lifaaqan ee ku dhajisana marka inkaaraha waaweyn waa dambi labanlaaban eeraha weyn wey inaad xaggaa usoo laabato haddii aad ka dhanaan weyda ad ku warwareegtana adna waa lagugu wareegi man yazni yuzna walow bijidaari beytihi qofka dadka ka sinaysta dumarkooda isagana waa laga sinaysta walow guriga gidaarkiisa kol lala yimaadana marka waa waa waxa wey amaah baa lagu tiriyaa inay amaah tahay haddaad amaahato waa lagu kiili cuqubooyinka soo degdegay ka mid akhlaaqda xun weeye aadka u liidata وعn cabdاللahi بn cmr بn cاas radي الlahu canhu ana rasuul الlahi salى الlahu عalayh wasalam qaala nebigu waxau yihi min alkabaa'iri dembiyada waaweyn dad iyo waxaa kamid a shatmu rajuli ninka oo caaya ama qofka oo caaya waalidayhi labadii dhalay shatmu rajuli waalidayhi qofka oo caaya labadii isaga dhalay qiila waxaa la yihi wahal yasubu miyuu caayaya alrajulu ninku gabadhiina waa lamidune waalidayhi labadii dhalay miyuu caayaya wahal yasubu rajulu waalidayhi oo ma nin baa caayaya labadii dhalay intuu afka kala qaado bay yidhaahdeen asxaabta ma qof baa caayaya labadii dhalay dee qaala nebigu wuxuu nacam ha siday ku dhacaysaana waa sida soo socota yasubu wuxuu caayayaa qofkani aba rajuli nin aabihii mid halkaa joogu aabihii caayaya koog fayasubu rajulu kii halkaasina wuxuu soo caayaya abaahu isaga aabihii waa laisweydaarsanaya wayasubu ummahu mid halkaa joogu hooyadii caayaya fayasubu ummahu kaasina markaas hooyadii soo caayaya saasay arrintuu dhacday buu nabigu fasira calayhi salaatu wasalaam macnaa labadii waalid inaad inkaar iyo eed usoo shaqayso iyo cay taase xaaraana markaa nebigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dunuubta waaweyn bay kamid tahay inaad waalidkaaga sabab ugu noqoto in la caayo marka asxaabtu waxay yidhaahdeen ooma nin unbaa inta af kala qaado labadii dhalay caayaya may aqoonin ridwaan ullaahi caleyh allaha ka raali noqday asxaabtu may aqoon waxaas oo kale adabbarada noocaasa may aqoon waxaad u falxun wey halka dee laga yaabo waktiyada dambe inay dhacdo qofku inuu si caadiyaba u caayo iyaga lama heli jirin marka way la yaabeen waxaana wax dhexdooda ka dhici jireen muhayn sidaa daraaddeed bay qariibsadeen oo idhahdeen taasaa dhacay ha buu yidhi o nin halkaa jooga haddaad aabihii caydo oo isna aabbahaa u caayo adiga aabbaha caayo mid halkaa jooga haddii hooyadii uu qofku caayo oo isagana hooyadii lasoo caayo isagaa hooyadii caayo macnaheedu waa maxay dee sabab uu noqday sabab ayuu noqday waxaynu ka faaidaysanay qaacidada sharciga ee odhanaysa ina alwasaa'ila laha xukmu lmaqaasi shayga wasiilada ah maqsadka xukunkiisuu leeyahay wadda hadday meel ku gaadhsiiso meeshay ku gaadhsiinaysa in la xukun tahay waxaa looga jeedaa maa yufdi ila alxaraami xaraam wixii xaaraan ku gaadhsiiyaa waa xaraam maa yatawaqafu bihi alwaajibu fa huwa waajib wixii waajibka uu ku dhammaystirmayo isna shay waxa lagu gaadhayo la xukun yahay waa wasiilo iyo maqsad marka isku xukun may noqdeen saasaa markaa inaad dee iska ilaaliso min waalidkii sabab ugu noqonin aayaddu waxaynu ka faa'idaysanaynaa qaacidada odhanaysa iyaduna sadd daraa'ic almuftiyati ila alxaraam wadooyinka kugaarsiinaya xaraamta waa in la iska daayo markaa tallaabo qaadaysa natiijada kasoo baxaysa adeeg natiijo xun hadday noqoto ka daraysa iska daa aayaddii suurat lancaam ku sugnayd boqol iyo sideed ilahay wuxu ui walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illah fayasub allaha cadwan bigayri cilm sanamyaashan ay caabudayaan ha caayina si aanay iyaguna ilaahay u caayin maxamedow dee haddaad sanamyaasha yada cayda anaguna ilaahagaanu caayi bay mushrikiinta kolkaasaa ilahay ui iska daaya hadaba marka shayga maslaxadda ah ee wax la soo kordhinaya ah haddii nafsada ka dhalanayso musiiba hadday ka dhalanayso iska daa waxbaad islaada biiri ama wax kordhi ama wanaaji fasaad baa ka dhalanaya marka waa la iska daynaya waayo in sanamkii dadka laga eriyo oo laga bidiyo oo ceebtiisii la tiriyo waa maslaxa wax wanaagsan weyn hadday haddaba keenayso inay ilaahay caayaan iska daaya si kaloo dee qofka loogu diida mooy hacaayna وعn abi hurayraa can abi ayub radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yihi laa yaxilu limuslim qof muslima xalaalu maaha an yahjura inuu ka tago akhaahu walaalkii fawqa halaai layaal saddex habeen wax ka badan inay kala dubaan oo dubmo labada qof ku kala maqnaadaan mamnuuc fa yucridu haada kanaa xaggaa usii jeesanaya wa yucridu haada kan kalena xaggaasi usii jeesanaya wa khayruhumaa labadooda waxa khayr badan oo koobka qaadaya alladii yabda'u ka bilaabaya bisalaam salaamta ka ku bilaabaya muttafaqun caleyh akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mida labada qofta way isseegi karaan inay hore isugu soo noqdaan labada qofka muslimkeen kala maarmayn walaalaha isku deegaanka isku dadka ah isku meel ku wada nool ama muslimihiiba asalkeedaba ma kala maarmayaan oo waa isku ummad oo waa isku jir keliyahin hadday isseegaan inay iscafiyaan oo hore ay isugu soo noqdaan laakiin haddii gudmadooda iyo isasalaan la-aantooda iyo kala tagaasi uu saddex cisho kasii bato waa dembiilayaan camalkoodana inaan la kor yeelin baaba dhici oo la idhaahdo hadday cafis doonayaan ha iscafiyaan meesha dee waxay isu dudayaan waa badan yihin waxa ilka tiray ee dadkii inkaaraha ku ridayna waxaase isaga batay hal marun baa la saamixi karaa gudmadaasi inay joogto noqoto marka diin la-aan qofka looga tago wey marka qofkan diin la-aan iyo dadxumo dadxun uu yahay daraaddeed looga tago kolkaasun baa suuragal ah laakiin arrinta laga hadlaya maslaxad khaasa iyo waxaa wey fawqa laa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fawqa alaati layaal saddex habeen wax ka badan ayaa la diiday marka dudmadiibuu sawir ka bixiyey iyo hijraanki intay kulmaan ayuu kani jeesanaya kana jeesanaya waa muuqaalkay leeyihiin labada qofa isdhexeeya markay isku soo baxaan ayuu kana xaggaas usii buuraya kana xaggaas u buurayaa dabeedna saasa isku weynaan waxaa markaa khayr badan buu nabigu ui ka salaanta ka kale ku bilaaba ay kaga naxiya waayo xuquuqdii dadka muslimiinta ay isku lahaayeen wey salaamta xuquuqdaas aynu kusoo marayni in qofka markaad la kulanto aada salaamto markuu allabari kugu yeedho inaad u raacdo markuu bukoodo inaad soo booqato jinaasadiisa inaad raacdo kolkuu dhinto hadduu kugu dhaarto wallaha inaanad ku fashilinin hadduu tala iyo arinku soo moodo inaad u naseexayso haddii uu kaa maqan yahay in aanad ceebaynin ama ciddii weeraraysa aad ka dhiciso inaad la jeclaato wixii naftaada aad la jeceshahay waa khisaal arrimii wanaagsanaa nusuustu dhiirinaysa wey saddexdan cisho horta marka hore salaamtu haddii qofkii aada salaamto hijraankii ma jirayo xadiis marfuuca baa wuxuu sheegaya assalaamu yaqdacu hujraan salaamidda qofkii salaamtay waxay keenaysaa in dudmadii soo afjarantay ila way wada hadasheen waa mid weeye saddexdan cisho waxaa loogu qabtay waa intuu qof kusoo carajabayo caro walaal waa la bariyayaabaa layihi macnaa go-aan dhaktaa lagama qaato ee waa la bariyaya marka intii la barinaya cadhada ayaa saddexdan cisho ah intay naftu soo yaro rasanaysa ee tashafi ay soo caafimaadayso ee xarkihii shaydaanka uu qofku iska soo furfurayo wey saddexdaa cisho shaarica xakiimkaahi isagaa yaqaano dadku dabeecadahooda iyo dareenkooda iyo caatifadoodaba ilaahay abuuraha yaqaana saa daraaddeed baa muddadaa loo qabta in caaqilada gaboobay oo inankiisiibu xilkii ku wareejiyey kow inankiibaa dabeetana arrimihiiba dhammayn kari waayeba aaba dee dadkii waabaan afgaran lahay maxaad ku samayn jirtay buui adigii waxuun hore u dhammayn jiray dee waan sugi jiray buui arrimu inta yaro bislaanayaane ma uguridaad ku kaga dhaqaas ma iyadoo weli qaydin ayaad gudagashaa miyaa arrimaha waan yaro bislayn jiray bui anu intay wax walba fursaddan ka faa'idayn jiray fursaddu markay jaanix noqoto jaanisku uu habboon yahay ayaa had iyo jeer ka faa'idayn jiray xadiidku fadligaa weyn buu ku sheegay salaamta qofkii kale ku bilaabayso waaya dee dudmadaasi iyadoo dadka muslimka o dhan dhexdiisa ay sii darantay haddana labada qofe islaasimaya way kusii kala darantay labadii waalid iyo maxaanku dhahdaa caruurtaadii iyo ooridaadii iyo dadki aad gurigooda joogteen iyo iyada dembigoodu dee waa sii badan yihin maadaama iyaga haddaan dhakto loo xalimin cadhadii sii badan karto wacan jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu waxa uu leeyahy kullu macruufin wax kasta oo wanaagsani sadaqatun weyn وعن أبي dr رضي الله عنه قال قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu waxau hi لا تxقirana ha yaraysanin min المacروuفi شhayئa waxa samafalka laydhaa in yarna ha yaraysanin وalow an تalقى أkhaaka walaalka aad kula kulantidba بiوجهi طalqin weji furfuran weji furfuran caafimaad qaba oo aan duraynin aad kula kulantidba أkraجaه msلم labadaa xadiid xadiidkii hore wuxuu tilmaamayaa sadaqo marka la dhiiri geliyo sadaqa sadaqada waa wax kastoo macruufka macruufna waa wax kastoo sharcigu uu wanaajistay waxa nafaha bani aadamku uu wanaajistay lama yidhaahdo macruuf waayo haddii la yidhaahdo dadka aynu su-aal weydiino maxaa xunta maxaa wanaagsan oo cod laga qaado oo wax laga qoro dad aada u fara badan baa waxa xun ku sheegaya un wanaagsan yahi waxa xun ayay odhanayaan u wanaagsan kaasi wanaagsan kaasi wanaagsan waxa wanaagsanna wuu xun yahay wuu xun yahay wuxun yahay odhan laakiin miqyaaska laga duulayaa waxa weeyaan macruuf maa carafahu sharc wixii sharcigu macruuf ku tilmaamay wey munkarkuna waa wuxuu sharcigu diiday ila miisaan baynu leenahay halkaasaa laga duulaya marka sadaqadu inaanay ahayn oo keliya adduun la bixiyo ayuu xadiidku tilmaamay arrin aada qof siisay waxa weeye maxay waa sadaqo aqoon aada siisay waa waxa weeye sadaqo awood aada ku taageertay waa sadaqo oo aada qofkii wax uu qabsan kari lahaa u qabatay xataa wehel uu ku weheshaday baa sadaqo ah isagoo ambanaya inuu aada adugu wehelu noqoto isaga oo meel ku cidlaysan inaad u sheekayso qofka buka iyo qofka daciifka isaas waa sadaqo macruuf isku wadada marka waxa wey albaabada khayrka o dhan buu garaacaya xadiid wamaa tafcaluu min khayrin faina allaha bihi caliim wax kastoo samaysaanoo khayra ilaahay wogi wamaa tafcaluu min khayrin falan yukfaruu wax kastoo khayroo samaysaan laydinkama qarinayo faman yacmal mifqaala daratin khayran yara wax kasta oo khayra qofka sameeya oo maaragtay dare la eg u arki kan kalena wuxuu leeya macruufka ha yaraysane macruuf markaad suuqa maraysa iyo markaad dad la joogta iyo markaad hadlaysa iyo markaad kelmadda ha yaraysane wanaagsan kelmadda xunna ha yaraysane kelmadda wanaagsani jannay muddo dheer kugu dhaadhicin karta kelmadda xunina naar bay kugu dhaadhicin kartaa muddo dheer xadiidkii saxiixa wuxuu ahaa tasbiixdu waa sadaqo xamdigu waa sadaqo laa ilaaha illa allah waa sadaqo allahu akbar waa sadaqo wanaagoo la isfaraa waa sadaqo xumaantoo la isu diidaa waa sadaqo xaaskiisoo qofku xalaalow kula kulmaa waa sadaqo iyadoo laba qof oo isqabsaday oo jaafaajirqaya aada kala saartaa waa sadaqo tuciinu rajula fataxmilu lahu cala daabati sadaqa iyadoo qofku gaadiidkiisa uu rarayo alaabta aada la hinjiso ama ka jarto waa sadaqo kelmadda wanaagsani waa sadaqo tallaabada masaajidka loo qaadaya waa sadaqo wadada aada ariiqa aada ka wixii dadka dhibaya ka qaataa waa sadaqo qofka oo weji wanaagsan oo farxad leh aada kula kulantaa waa sadaqo intaaba xadiidkaa saxiixabaa isku daba tahay waay marka qofkii dee mu'minka ahaa ee aqoonta lahaa ee aadaabtan aqoonta u lahaa akoonkiisu wuba iska buxsamayaaba ilaan tallaabadu qaadaba sadaqu ku haya kana sadaqu ku haya xagga sadaqu ku haya meeshu maraba waa wada sadaqaynaya meel walba sadaqaa ku baxday sadaqooyinkiisaasuu jamcinaya akoonkiibu siba u buuxsamaya kan badowga ahayna musrijaal ee isaguna waxaanaan garanayna wuu iska wada dhaafaya aqoontu qiimahaasay leedahay marka sadaqada ha u qaadanin xoolo keliya dikrigii xataa aada wadeed wardigaagiba sadaqaa وعn abi dri radي الlahu canhu qaala qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayh waslm nabigu waxa yihi idaa dabkta maraqata marka aada maraq kariso faagtir maa'aha biyaheeda bari watacaahad waxa aad kula dadaashaa jiiraanaka ologaala dadka jaarka jaarka aa wada degan tihiin tacaahad macnaha kula dadaal gaarsii xadiidkaasina sidaasuu tilmaamo sadaqooyinkii waxaa ka mid a marka aada wax karsato inaad wax ka siiso walow waxa aada karsanaysaa haba ahaaba wax bisil sababta uu nebigu bisayrka uxusay baa taas soomaalida iyo carabtu is sarwadaysan si uu sarwadda uga jebiyo koobkoob maraqa ha u dhiibo anas binu malik wuxuu yidhi allah ka raali noqdee nabiga calayhi salaatu wasalaam markaanu la tukanayno salaada jumcada aynu masaajidka u raacno jidka aanu soo marayno markaanu baagga dambe aanu ka soo noqonno jumcada islaam baa waxay caadaysatay inay noo karin jirtay geedka la odhan jiray usuulu silqiga usuulu silqigu waa sidan kaabashka oo kale kaabashka marka la kariyo lagu googooyo dee maraq adag ku sameeya dabada geedkaa iyo maraqiisaa baan isku cuni jirno wallahi jumcada soo gelideedaba maraqaa yarbaabaan waxyaabaan ku jeclayn kamid ahaa ilaa allabarigu naftu waa iska miskiinade cuncunkaa yar ayaaba jimcaha waxyaabaa lagu sii farxi jiray kamid ahaa buu leeyahy marka waxay jeclaayeen saxaabiyaadka dumarka saxaabiyaadka iyo raguba in allabarigu iska badbato ayay jeclaayeen wayudcimuuna acaama aada bay u badan tahay acaamu acaam qur-aanka hadday iyagu diidaan oo idhaahda waxa waxba ku fali mayna ama wax qayrinahayo si nasiib ama laga dee raalli ahaadan weyo qaar kale ukiya markaana mushkiladii ma jirto adugu waxba wejigabaxyuu ku dhicina qaar kale uun uu sii geeyo masaakiinta hadday diidaan laakiin adigu kaalintaada qaado waa si aynu soo maraynay laa taxqirana jaaratu lijaaratiha walow firsani shaar labada dumar ee jaadka jaarka iyo yaraysan waxay isu hadiyeynayaan walow raas ariba ha ahaado raaska arigaba ha ahaado ee aadka usiiya sidaa weeye meeshii waxba in wax la wada qabo ayaa la doonaya in wax la wada qabo wax wada qabkaasu dadka muslimiinta ay ku abaaro badan iyo dhibaato badan ayay kaga soo doogeen iyadoo weliba la doonayo qofka wax bixinaya ma aha oo keliya dadkeena waxay caadaystaan sida loo kala hayn roon yahay in wax laysu siiyo oo waxay u qaateen daruuri inay tahay oo keliya kahayntiisu fiican tahay inuu wax bixiyo markaasaan kii isagu hayntiisu yaro hooseysa ka kale laga yaaba inaan u jawaabinba wuxuu doonaha karsada ama wuxuu doonaha hayo laakiin waxaa la doonaya qofkan inaanu shakilaan isku qancin inahu adcafu nnaas inuu adcafu nnaas yahay una isku qancin laakiin nafta waxaad u sheegtay anaka akna annaas dadka inaad ugu qanaysantaha u sheeg oo adiga laftaadu ka taasirkaa waxsi oo ka kala waxsi oo kii wax ku siinayo waxsi saasaaba laga yaabaa inay kuugu korodheen markaad adigu kii aad kaa adduunka badnaa aada hadya siisay ee aada wax siisay isaga laftiisaaba laga yaabaaba inuu kuu irmaanaadaba xataa haddaad wax ka doonayso inkastoo niyadaadu ha irmaanaada aanay ahayn waayo waxa la walaa tamnun tastakfir waxa bixinin adiga oo ka badi leh saas weeye haddii ay wada gaari weydo dadka jaarka ana inta ay kuu gaadho si ilan ilaahay baa wax gaadhsiiye dadka isada iyo jaarka iyo saaxiibada dhacad gaadhsiin weydo inta ay gaadho un si iyadoo la eegayo alahama falaham siday usii kala baahi badan yihin ama kugu sii kala dhow yihin waayo caaisha waxay tihi laba jaar baan leeyahay keedaan ciyiga siiyaa rasuul allah markaa wuxuu ihi ilaa aqrabihimaa minki baaban ka kuu albaab dhow eeg wan kuu tirisaasu wado kan kolaba marka ka kanaad ka bilowday ka kalaa kusii dhow ka kalaa kugu dhow kan kalaa ku dhow marka siday u kala albaab dhow yihiin ayaa wanaagsan de iyaga laftigooduna inay maaragtay wax kasii siiyaan wey ka kasii shisheeya intanaana la sii siiya adna barkaaga sii ho laakiin hadday idhaahdaan reer hebel baanu ka soo qaadanay adna ka soo qaado saw kuwaa isku kiinjiheeyey dabeecadaha dadkeenu ay leedahay mashaakilka waxaa kamid a mid baa ku shaxaadaya waxbaad u dhiibaysaa dersinkanuu soo far ayuu usoo dhiibaya markaasi wuxuu leeya iminkaan kasoo qaata imika wuu yimi de wixii way ka buuxsameen ila wax loogu talagalay maahe khayr allaha ku siiye mahaye dee kaa kuu soo sheegay laba kale ku egay aba xanaaqaya hebel bu waa siisay maxaad aniga isiin wey mushkiladahay ka mid waxyaabaha dadkeena dhib ku hay war dee wuxuu ixsaan buu ahaaye waajib aad leedahay mu ahayne maa cala almuxsiniina min sabiil baa layihi dadka samafalayaashana waddo lagula murmaa ma jirto maa cala almuxsiniina min sabiil ila waxaad dee ninkan udhiibatay ma jire jazaaka allahu khayran unbaad leedahay haduu ilah waxad umar marka aadaab bay wax waliba ubaahan yahay iska aamusi maayaana markaasi af fiican ku saaraya وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحول من نفس عن مسلم كربة من نفس قف كنيفية عن مسلم قف مسلم كنيفية أفرد شده كربة لبعثها يسأي كفتشي من كرب الدنيا وأدوية لبعثين كان كاملة أي كفتشي نفس الله عنه إلهي لا كفيله أما أن لها كفيله kurbatan dhibaato haysata oo min kurabi yowmi alqiyaama maalinka qiyaamaha kadeedka iyo cidhiidhiga haysta ah ilaahay ha ka faydo waman yastara qofka u dabciya calaa muctir qof faramaran qof faramaran oo maalan faqiirahoo daynuu ku leeyay qofka ka suga yasara allaahu calayhi ilaahay ha u fududeeya fi dunya walaakhira adduun iyo aakhirada alla ha u fududeeya waman satara muslima qof muslima qofka astura satarahu allah ilaahay baa astura allaha asturo fi dunya walaakhira dunya aakhirada wallaahu ilaahay fii cawni alcabd addoonka gargaarkiisa ayuu ku howlan yahay gargaarkiisuu ku sugan yahay oo uu u gargaaraya maa kaana alcabdu inta qofku uu yahay fii cawni akhiihi walaalkiisa islaamka ah inta uu garab galayo marka sidaas islaamku ayuu nabigu isugu dhiiriyey calayhi salaatu wasalaam oo uu isugu abaabulay ummadda iyo waxtarkeeda kurbadu waa qofkii arrin ku adag yahay sidaad uga meesinaysaa waxa weye masalan haddii duruuf dhaqaala ay hayso wixii aad ku taraysaan waxaad helaysadaasiya hadday ku baahsan tahay oo arrin buu doonayaa inu inuu galo meel alla meelu ka galana wuu laayahay talaad siisay makhraj u noqotay oo wax ka fujisay waa kurbadii baad ka fay masalo ayaa ku qalloocatay oo wuu garan lahaa diiniya waad u sheegto fatwaad ugu jawaabtay jahli baa hayoo cilmi kale ayuu baran lahaa imtixaan baaba ku jiqahaa ka soo qaad markaasaad uga shaqayso dee waduun waaluma jar marka waxaanaad ka faydaysaana waa wax sharcigu ogolya inaad ka fujiso ee haddii sharcigu aanu ogolayn waxaan inaad ka fujiso oo sharci ahaan gar ay tahay waxaa maalinkaa in lagu abaalmariyo taasi kuma jirto mar walba waa xuduudda sharciga qofka qof muslima u yasira oo muctira muctirku waa qofka daynta lagu leeya faraha madhan ayaa muctir la idhaha kaa haddii uu qofku u nafisiye oo ama uu idhaahdo bar baan kaa daayey ama waabaan kaa wada daayey ama muddo dheer kororso waan kaa sugaye kol haddaanu waxba hakaranayn ilaahay ha u fududeeyo aayaddii qur-aanka ilahay wuxu uhi wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara waan tasadaquu khayrun lakum in kuntum taclamuun qofka caydha ah daynta lagu leeyahay ha laga sugo waa waajibe inaad kuga sadaqaysataan baana kasii khayr badan markaad aragto kani inuu dirgan laayahay waxuu soo wadaana aanu jirin inaad tidhaahdo waan kaa saabaxay wixii dayn aan kuu lahaa indaarkuna waa waajib cafiskuna waa sunne sunahaasaa ka fadli badan waajibka laftiisa qofka qof muslima astura adduun iyo aakhirada ilaahay baa astura waa hadduu dee istaahila asturid qof masalan wanaagsan oo martin biraxde wey qof baa maaragtay iska fiicnaado astunaabay mar maradu ka yaro dhacday marka hala raacraace ilaahay baa wuxu uhi in aladiina yuxibuuna an tashica alfaxishatu fi ladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya walaakhira wallahu yaclamu waantum laa taclamuun kuwa jecel dadka muslimiinta inay ceebta ku dhex faafto cadaab kulul bay leeyiin adduun iyo aakhirada waxaa cadaabka loo mariyay annagaa ogay adigu ma ogid bulaay waay dadku marka waa laba qayboodoo qofna waa qof halmar simbirraxday qofna waa qof caadayste ah qofka caadaystaha ah isaga lama qarinayo waa la sheegaya waa wasla diidato si dadka looga qabto caadaystaha sinadu caadaystaa dadka inuu isku xaaraan isku geeyo caadaystaa khamriga ayuu caadaystaa cabidiisa iyo keenidiisa iyo ibintiisa iyo dalaadiska dilka dadku caadaystaa mujtamaca fasahaadintiisa xaaraanta urursashadeeda waa loo sheegaya waxaa la leeyahy kaasi waxaas iyo waxaasuu sameeye waxaa laga soo qabta kaasi waxaa iyo waxaasuu sameeye ha la iska ilaaliyo dadow taasi waa saxiixad man kaana mushtahiran bilmacaasi muclana biha walaa yubaali bima irtakaba minha walaa bima qiila lahu fiiha hada huwa alfaajiru lmucli walaysa lahu kiiba xanna ku noqon maysa waa la sheegi siduu xasanubasri lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam anas buu ku yihi anasow ka laho habarta halkaa joogtee la sheegay inay sinaysato weydiiyo hadday qirato xeer ciqaabeedka kusoo fuli wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih ilaahay qofka u garab gelaya intuu isaguna dadka garab gelaya xadiid marfuuca ah wuxuu ahaa afdal alacmaali idkhaalu suruuri cala almu'mini camalada waxa ugu fadli badan dadkood ka farxiso dabcan dadkood ka nixisaana way ugu dembi badanta soomaalidana dee shaqadoodu wahaanka ku goo ka cadhaysii icaayadee ha xanaaqaba muxuu hebel ka xanaaqa hor waxalla wuxuu ka xanaaqa loo ururinaya ma aha waxa ka farxiya waxalla waxa ka xanaajinaya waa musiibo weyn dembi unbaad urursanaysa aduu kaftan baad leeda laakin dee kula deg waaya wacan abi mascuud radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu ihi man dalla calaa khayr qofka khayr cid tusiiya falahu wuxuu leeyahay milu ajri faacilihi ka ficilkan sameeyey intuu ajri helayn leehay falahu wuxuu leeyahay qofkan wax tusiiyey milu ajri faacilihi kan khayrka falay ajrigu helay in lee gusta leey xadiidkani wuxuu dhiirinayaa qofku inuu noqdo haadiyan muhtadiyan mid dadka hanuunsanoo dadka hanuuniya kuwa allaha inaga dhige kaasuu ayaa la doonaya inaad boqoto waa ducada mu'miniinta ayaa sidaa ahay mu'miniintu waxay ku ducaystaan waaladiina yaquuluuna rabbana hab lana min azwaajina waduriyaatina qurata acyun wajcalna lilmuttaqiina inaana ducadoodaas sidaas wajcalnaa ilaah ubadka noo hagaajiyo kuwa dadka hanuuniyana naga dhig wajcalnaa annaga waxaad naga dhigtaa imaama lilmuttaqiina lilmuttaqiina imaama manaa imaamantaa soo horeysa imaama lilmuttaqiin muttaqiinta kuwo imaamo ah waa dad haweyn oo waxay leeyihin ilaahayow dadka wanaagsan hormuudaanuu noqon oonu khayrka ugu horseeno ilaha waxaad naga dhigtaa kuwa dadka hanuuniya iyagu intay sii hanuuneenba reer banu israaiil markii hagaagsanay ilahay wuxuu ku ammaanay wajacalnaahum aimatan yahduuna biamrina lama sabr waxaanu ka dhignay kuwo madaxa oo dadka ku hanuuniya khayrka yaga taas waa mid waxaa kaluu nabigu leeyahy man sana sunata fi lislaami man sana fi lislaami suna xasana qofka waddo wanaagsan islaamka dhexdiisa jideeya falahu ajruha wa ajru man camila biha bacda min gayri an yunqasa min ujuurihima shay qofka waddo wanaagsan dadka muslimiinta iyo islaamka dhexdiisa jideeya cid alla ciddii waddadaa martaa ajriga heshay in leeg buu ilahay isagana siinaya marka qofku waa inuu isku dayaa dadka kale khayrkooda inu wax ka helo kiisuna meel buu u olayaa dadka kale khayrkoodana waxbuu ka helaya marka ha yaraysanin qofka aada hanuuninayso qofka aada hanuuninayso qofka aada khayrka tusayso man dalla calaa khayr khayrkani waa wax kastoo wanaagsan oo sharcigu dhiiriyey wey qofkii halkaa saaxiibkaa mafrish buu ku qaydi jiray tusaale waaqiciya mafrishkaasu iska camirtaayo kii dhaadheeraa iyo kii magacyaasha kala lahaabu iska xagga hore iyo xagga dambeba iyo falaastiishi saahirkayd iyo qayladi iyo buuqiyo wixiibu ku jiraa dabeetana waad soo qabato waxaa tida wareedhe bal intood shabakadan ka dhex baxdo way kulushahay halka masaajidkaa qabo way qaaday dabeedna saaxiibo kale oo wanaagsan oo uu ku daydo lodkiisa ah ayuu helay qofkii sidii baa ilaahay balwadii iyo baliyo baabkii kaga kaxeeyayo wuxuu noqdo qof ilaahay iyo ummadaba maaragtay ilaahay ka tala qaato ummadda wanaajinayuu noqday cibaadadii ku fiican inta salaadooda sunno iyo faras uu ku dadaalayo iyo inta jamaacu xaadirayo iyo inta cilmi uu kororsado inta khayr uu ka helaa umadaad ma ka helay bishan midh baad soo qabatay bisha labaadna mid labayo tobankii bilood labayo toban nin baad soo qabatay bildan haddii mid lagu diro soo ma fududa ama saaxiibada ama reerkiina midku doonaya haado ama kuwa kuu shaqeeya dee ciluunba bildan baa nin lagu diray dhankaa doonto kaga kaalay ama laaluushti ama cashow qaado ama qalow qaado ama sheeko macaan u saaro saa doonto ku keen haddoo labayo tobankii bilood labayo toban nin keento oo saasun ku wado un tobankii sano inteed keenaysa almuhim waxaad adigu uga socotaa istraatiijiyadda degaysaa dadka inaad hanuuniso adna wax kororsato wey wuxuu khayr soo kordhiyey baabaad adiguna intiisi in leeg baabaad leeday yaa lagu arrin aada u cajiiba wey halkaad kaga fikirayso markaad shaqaysanayso inaad calculatorka yar soo qaadso inaad wax xisaabinayso war sanadkanoo tatalow ra-sumaalkii maxaa ku kordhay sheerkii maxaa ku kordhay talow waxaasaa ku kordhay lixdii bilood ee u dambeysay haddaad ugu dadaalaysa lixdii kale haddana waxaad war maxaa ku kordhay oo way yar tahay waa inaad tidhahdaa kanna way yar tahay oo bishan baanan cidba soo qabaninba oo way yar tahay ila waa meelgelin dadkaaga iyo khayrkaa laakiin aada bay inoogu yari qoshaa noocaas qoshaa noocaas walaalkaa imaan yeelan maysid walaalkaa jeerood la jeclaanta waxaad adigu jeceshay xadiiska horeyna soo marnay buu ahaa marka haddii aad aragtay isbedelka kugu dhacay iyo musiibadii ku haysatay iyo balaayada ilaahay kaa fujiyey dee inaad walaalkaa la jeclaata waa inaad la jeclaataa walaalka khuraafaadkii iyo balwadii iyo balaayada ku dhex jiray inaad ka soo saarto haddii kale imaankaagu kaamil maaha marka xadiisyada iyo qur-aanka aynu akrinayno hadafku ma aha keliya afcarbeedkoodana inaynu eegno rafaha fukaabulariga aada adagna inaynu iska fiirino hoosta ka xarino qalinbeensa ku qorno kadibna dabeetana kitaabka aada u qaybno aada u tukano intaasoo dham waa sax laakiin dadkii muxuu kaa faa'iiday baa iyaduna isweydiinaya dadkii xilku kaa saarnaa maxay kaa faa'iideen waayo ummaddaada inaad wax u kordhisaa waa muhiim dadkii adigu aada islaaxin lahayd eed ku hawshoon lahayd intaasoo ninoo ama jaamiciyiina ama acyaanta waddanka ka mida markaad adigu ku hawl gasho iyagaa hadhowta wixii aada u maaro lahayd kula qabanaya waxaanaynu ka yaabsannahay ee fasaadka leh ee suu tasarufka leh ee idaaraxumada iyo maamulxumada leh waa laga maarmaan in dad loo helo dadka waxa haya abaar dad ba haysa marar badan baynu ereygaa ku celinaaye abaar duunya inama hayso xoolaheenu way naga badan yihin oo inagaa tilmaamayna yaraan dhowr boqol oo kun oo dollar in dee dadka debadaha loo kala saydhayo abaar duunya ma jirta abaar dad baa jirto dadkiiba waxay noqdeen de wax dawdarahoo aad markaad saa u qiimayso dee in fara badan oo kamidi aanay aada u cajo badnay marka dadka toosintooda waa muhiim xilkuna kama saarno oo keliya wadaadada wadaadadu mujtamacun bay ka qaybiyi waa nin adoo kala ahuno ama kitaab akriyaya ama dad wacdiyayo adiguna intii aad baratay ku wacdi oo ku ah wacan ibni cumara radia allahu canhuma can nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabigu waxa uhi man istacaadakum billaahi qofka ilaahay idinka magan gala faaciiduuhu magan geliya waman sa'alakum billaahi qofka ilaahay idinku barya faacquuhu fiiya waman ataa ilaykum macruufan qofka samafal idiin sameeya fakaafiuuhu abaalmariya fain lam tajiduu haddaydaanu helin wax aa ku abaalmarisaan fadcuu lahu u duceeya weli akhlaaq ka wanaagsan madan waxaa la marka u horeysa man istacaadakum billah ilahay buu kaa magan gala war ilaahay baan kugu dhaarsheegi daabi ama ilaahay wejigiisa igu nabadgeli ilaahayda ilaahaygu nabadgeli war ilaahay ma taqaana luqada lanwayka soomaalida war ilaahay ma taqaana maxaynu u naqaanaa kaa he wii anhiyey war waan iska kaa hina ilahay ma taqaana war ilahaygu nabadgeli iska daa kaasoo bal iskaga ta qofka ilaahay idinku baryana wax siiya war ilaahay wejigiisa wax igu siiya riyaale ayuu miskiinkaasi leeyahay waabaad arkaysa hadduu doonayo noocii ururinaya halkan imakajaadka ka miisanaya inuu yahay iska sii hayna dhaafo meeshu doonaya kala dhaceen ilaahay wejigiisa iyaga laftooduna dee ma aha inay xadiiska inoo soo qaybaano intay inoo soo qaybaan inay nagu dul akriyaan edabdaraa loo tixgelinaya haddii la arko mid miskiin ahoo mar walba ilaahay wejigiisa ku celcelinaya waa in masaajidka laga joojiya markaa noqonaya waa ixraaj dadku xaragkii cidhiidhi gelinaya waaya qofka taasina waa taasoo ilaahay baynu cida inoogu weynaynu qadarinaynaynu rumaysannahay aynu kaali gelinaynaa waa isaga subxaanahu watacaala qaybta kale xadiidka waxay leedahay waman ataa ilaykum macruufan fakaatuhu qof kastoo samafal idin sameeya abaaliya qofku hadduu macruuf kuu sameeyo abaalamari ayaa lagu waa si aynu markii hore kasoo warramayn ha u eegin uu kaa xoolo badan yahay uu kaa xoog badan yahay uu kaa aqoon roonya uu kaa hayn roonya waxaa ha eegin hebel waxaasuu ku siiyey adna sii waa ina saa uga joosha nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dowladuhu marka ay usoo fidiyaan hadiyad isla markaasuu ka jawaabi jiray hadiyaddaa waxba yuu haynin laakiin wuxuu leeya caliyow baadi doon ama hebelow baadi doon wafdigan hadiyaddaa keenay wixii aynu usii dhiibi lahay saasuu ka doonaya mukaafa'a ayaa jirta marka mukaafa'adu waxay sheegaysaa qofkan inuu yahay qof xor ah oo isaguna xurmadii la xurmeeye mudan inuu cid xurmeeyo taasi waa mid weeye mukaafaada waa taas qof kastoo samafal kuu sameeyey arrin iyo adduun iyo nooc kastaaba adiguna isku day inaad wax kaga jawaabto haddii aydin waxba weydaan u duceeyey haddii he aanad helaynin hadiyad aada siiso oo adduunyo ah dee ducadu maxay ku yeelaysa ducadu waxba kuma yeelaysa mucalimiintaadii iyo mashaayikhdaadii iyo waalidkaagii iyo dadkii taageerada kusiin jiray adduunye iyo aqoonba intaba in aad mar walba ducada aad ducaysanaysa ku darto adigana waxba kaa yarayn mayso ilaahayna subxaana watacaala waa dadkuugu kordhinayaa waa aadaabta wanaagsan wey oo rasuul lahi maxamed sal allahu alayh wasalam sidaasuu inoo jideeyey ducada waxa ufiican jazaka allahu khayra ayay ducooyinka ufiican kamid a baab zuhdi walwalaca baabkani wuxuu ka waramayaa zuhdiga iyo xalaal miirashada intaa hore aadaabtida tanina waxa bahashii nafta ahaydoo la liiliyo oo la subko oo kurtimada iyo geesaha dhaadheera naftu ay leedahay oo laga jaro oo halkaa aad doonayso bahal aad marin karta o inaad nafta ka dhigtaa oo aad tababar siisaa waa riyaada ruuxiya suhdigu waa adduunyada oo layska fududaysto adigoo kama shaqaynayaba waruxuna waa adiga oo hufa oo ka dhigaa dhaqankaaga dhaqan wanaagsan oo xalaal miirasho badan axaadiidtu dabcan in fara badan oo kamida waa aragteen laakiin ku soo celinna way kuu noqonaysaa inaad isku daydo inaad camal ahaan ku hirgelisona waa noqonaysa wuxuuna sheeku soo xulay usuushii axaadiidtii usuusha ahaa ee in fara badan akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan ee islaamka asalka u ahaa buu soo uroriyey oo marnaba aan laga maarmaynin dariishigooda ay habboon tahayna qofku wakti uhaya ama inuu maarata qaybo can nucmaan ibni bashiir radi allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam yaquul nebiga oola baan maqlay buuri wa ahwa waxa uu farta ku fiiqay annucmaan nucmaan ibnu bashiir saxaabigaa la yidhaahdaa biisbaci biisbacayhi labadiisa farood ayuu ilaa udunayhi labadiisa dhegood ku fiiqay intaanu xadiidka noo sheegin baa markii uu yihi nebi maxamed baan maqlay ayaa inuu dhagaha ka maqlay buu ku tilmaamo far waaweyn buu ku qorayo labadaysa farood ayuu labada dhegood ku ishaara wuxuu ihi nebi maxamed baan maqlay markaa labadii farood buu labada dhegood ku tilmaamay isagoo la labadaydaa dhegood baan ku maqlay maaha wax la iga wareeyey labadaa dhegood baan ka maqlay far waaweyn buu ku qoraya dadka intibaahooda uu u soo jeediyo qulubtooda in alxalaala arrinkuu soo wadaana in weyn yahay buu muujinaya nebigu wuxu uhi ina alxalaala bayin xalaashu way cad waina alxaraama bayin wixii xalaaliina waa cadli wa baynahumaa waxa udhexeeya xalaashii xaraam mushtabihaat waxyaaba loo kala garan laaya taba ma xalaal baa mise waa xaraam laa yaclamuhuna ma garanayo kaiirun min annaas in badanoo dadka kamidi ma taqaano xalaal iyo xaraam meesha ku tiirinayaan ma kala yaqaanaan faman ittaqa shubuhaat waxyaabaha shubuhaadka qofka iska ilaaliya faman ittaqa shubuhaat shubuhaadka wixiina la garan laayay qofka iska ilaaliya iskaga taga faqad istadraa waxa uu hagaajiyey lidiinihi wa cirdih diintiisi iyo cirdigiisiiba xumaan buu ka beri yeelay oo uu ka fogeeyey wamaa waqaca fi shubuhaat waxaa madmadowgu uu ku jira xalaal iyo xaaraan loo kala garan layo qofka bartanka u galaa waqaca fi xaraam xaraamtiibuu ku dhacay ka raaci ka soo qaad ka raaci tusaalaha waxaad ku bixisaa ka raaci qofka xoolo jilaha ah yarca wuxuu wax ku raacayaa xawla alxima seeraha meesha beerta iyo seeraha ah hareerahooda hareeraha xawla alxima ximu waa seeraha xawlkuna waa hareeraha seeraha hareerihiisu ku raacaya wax yuushiku waxaa laga yaabaa qofkaad meesha seeraha ka dhanaan waaye xoolaha ka kaxayn waaye an yaqaca fiihi inuu ku dhaco oo meeshii xidhnayd xooluhu inay galaan baaba laga yaabaa ala war bal soo jeedsada buu nabigu yihi iga dhagaysto wayna likulli melikin boqor waliba wuxuu leeyahay ximan seero zon ama meel lama taataana meel mamnuucay ta in loo dhawaado ala war mar kale baraaruga buu nabigu yihi o waina xima allah ilaahay seerihiisa iyo lama taabtaankiisu maxaarimuhu waa wixii uu xaaraan ka dhigay xaaraanta ayaa seerihii lahaya alaa mar kale soo jeestoo saddexaad waina fi ljasadi shirka bani aadamka waxaa ku jira mubqa waslad idaa salaxat kolka ay hagaagsanaato caafimaad qabto salaxa aljasadu kullu jirkao dham wuu caafimaad qabaya wasladaasi hadday jirka u fiican tahay jirkao dham wuu hagaagsan yahay waidaa fasadat hadday wasladu aafaysan tahay fasada aljasadu kullu jirkao dham wuu kharibnaya alaa bal mar afraad soo jeedsada oo wahiya alqalbo waa qalbiga qofka wadnihiisa iyo maskaxdaba isku daro galaaska eryaa wax ka garanaya maskaxayo wadnaha wa shaqaynaya caqligiisa iyo galaaska saasuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xalaashu way caddoo dee daliilaha kusoo arooray wixii daliil cadi kusoo arooray waa kaawa xalaal ama daliil mujmala xaaraamtuna way caddahay oo dee wax fara badanoo nusuus caddi sheegtay weeye waxyaabo badanoo waxaa jira mushtariha oo in fara badan oo dadka kamid aanay garanayn buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ay garanayaan keliya dadka aqoon-yahanka ee culimada ah sababta lagu gartayna ay tahay baadhid iyo aqoon dheer daraaddeed daliilkii la kala rajaxay oo la yidhi shaygaa meesha ha lagu tiiriyo haddaba qofka mushtarihaadka iska ilaaliya diintiisi iyo sharaftiisiiba u beri yeelay ila in diintaadu ay saafi ahaato iyo in sharaftaadu saafi ahaato labaduba waa arrin weyn qofka shubahaadka ku dhaca xaaraantiiba ku dhacay buu nabigu ui alayhi salaatu wasalaam marka culimada qaarkood waxay leeyihin shubahaadku waa xaraam waayo waa ka nabigu uhi xaaraamtiiba ku dhacay qolyaha qaarkoodna waxay leeyihiin shubahaadku xaaraan ma aha qofku hadduu ku dhaco xaaraankumuu dhicin waxay daliishanayaan xadiidka intan dambe oo dee waxa lagu shabahay bay idhaahdeen nin aan seerihii ku dhicine hareero wareegaya qofka dee seerihii hareero wareegaya xoolii buu daajiye lama odhan karo xadiiskunbay qolaba xagga hore daliishatay qolaba xagga wuxuu la mid yahay qofka shubahaadka ka dhammaan waayey qof seeraha hareerahooda xoolaa daajinaya inuu daajiyaa laga yaaba ilaahay seerihiisuna wuxuu xaraan ka dhigay war jidhka meesha markay hagaagsan tahay qofkuu hagaagsan yahay hala hagaajiyo oo ah buu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam wasladaa qalbiga qalbiga la yidhaahdo marka shubahaadka waxaa ka mid a masaa'ilka culimadu ay ku murmeen waxaasi waa xalaal iyo waa xaraam markaa kol haddii culimadu ay ku murmeen oo khilaafu ka dhacay shubahaadku ku jiraan salafka dhaqankoodu wuxuu ahaa shay mubaaxa ayay mararka qaarkood iskaga tegi jireen iyagoo ka baqaya inay shubhada ku dhacda marka halkaa xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa iska daa in lagu safaado xaaraanta oo qofka hadduu kala garan waayo waxa ma xalaalba mise waa xaraam iskaba daaba kaana waa warici xalaal miirashada noocaas inaad ka tagto shay xalaala adoo ka dhacay shay mubaaxa adoo ka baqanaya inaad xaraam ku dhacdo ama shubha dee haddii aad tidhaahdo laakiin war wax la cunaamo ma jira xaalaan iyo xalaalku doonayaba ha ahaadee dee qofka iyo ilaahay baa iska arkaya ayaa daro weynna way leedahay xadiidkaasi waa asal weyn xadiidkan iyo xadiidka odhanaya inama alacmaalu binniyaat iyo xadiidka kale odhanaya min xusni islaami ilmari tarkuhu maa laa yacniih qofka islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mida inuu iska daayo wixii bilaa macnaa wixii dani ugu jirto diin iyo dunyo inuu yeelo waa usuusha islaamka uu ku taagan yahay akhlaaqdiisa wanaagsani allah subxana wa tacaala